goobaha lagu sameeyo macmacaanka magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa mashquul aada u xoogan maadaama ay nagu soo food leedahay ciidda ciidulfidriga foornada fadxi oo ka mid a meelaha lagu sameeyo macmacaanka sida buskudka xalwada shuumushuumowga iyo macmacaanka kale ayaa aada looga dareemayaa mashquul xoogan liibaan cabdulaahi sabriyo oo ka mid ah madaxda foornada fadxi ayaa raadiyo beerula uga waramay waxyaabaha ay bulshada u diyaariyeen maalmaha ciidda foornada foorna fatxi foorna fatxi modore bukri waxaa waaye dee waa bishii ee, ramadaan ee, waa gabogabo ee, ciid bishii dee ee, ciid iyo macallin ciidna way soo socotaa maasha allah waa u diyaar garownay ee, macaabisheenna si wanaagsan ayaan usoo dhaweynaynaa inaan macnihii dee si aan ayagu raalli gelinaysa aan ugu shaqeyna ayaan rabnaa ee, waxaa waaye waxaan u diyaar garownay ee, si wanaagsan aan u diyaar garownay oo aada u wacan marka waxaan u diyaar garaynay xalwad xalwad subag iyo ee, alaabo kaloo badan ee, roodhi ee, roodhi dalagu hormay ahay Ee, waxaan u diyaarinay buskut aad u qiimo badan Ee, waxaan u diyaarinay ee, waxyaabo badan ee, balabalow shumoshumow iyo sw masaari iyo waxyaabo kaloo aad u macaan ayna- ayaan u diyaarinay aad baan ugu diyaar garownay ciidda macnaha inaan wax dalagu hormay ahay aan dadka bulshada si fiic- si fiican bulshada si fiican bay ee, maaratahay hadda u dhaqaaqeeda koowaad waan dareemaynaa maasha allah aad bay u wanaagsan yihiin Ee, waana kolley waan rajaynaynaa inay si fiican maaragtahay ay aan ula shargaray doonaan ama ay noola shargaray doonaan Ee, si wanaagsan inay hadda u socotaa maasha allah waana soo dhaweynaynaa aadaan ugu diyaar garownay waa waa insha allah ciidahan iyo ciiddii hore ee, wax badan bay kala duwan yihiin Ee, kolley hadda ciidan ee, sidan hadda aan arkayno ma xumo waa ciiddii dee buskudka iyo xalwada la qaada jiray Ee, buskut iyo xalwadiina waan u diyaarinay Ee, ciidan maaragtahay si fiican baan ugu diyaar garownay waa inay xunta ma xumo ciidan way fiican tahay Ee, maasha allah maasha allah aad baan aad baan usoo dhaweynaynaa maaragtahay waana sugaynaa waan ku- waan u diyaar garownay waan u diyaar garownay iibsasada bulshada aad aad maalmahan dambo labadan maalmood aad bay u fiican tahay Ee, maaragtahay waa waa soo bilaabeen maaragtahay dhaqaaqi iyo dee bulshada waa laga dareemayaa waa waa la- waan aragnaa waa noo imaataa Hadda waxaan kusoo dhaweynaynaa macmacaan kala duwan ee, xalwad ee, xalwad subaga aad u qiimo badan waxaan kaloo kusoo dhaweynaynaa dee ee, xal- ee, buskut ee, laba noocyo badan leh oo kala duwan waxaan kaloo kusoo dhaweynaynaa dee macmacaan badan balcashaam ee, sw masaari kaabkeyd dooneed iyo sw waxyaabo aad u wanaagsan baan kusoo dhaweynaynaa iyo qaymo raalli geliyo oo si wanaagsan macnaha ee, maaragtahay si ku qancaan ugu shaqey doonaa hadduu ilaah yidhaahdo